madaxweynaha soomaaliya shariif sheekh axmed iyo ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobey ee soomaaliya agostiin mahiga ayaa mar kale maanta yeeshay kulan ay uga doodeen waxa laga yeelayo xubnaha weli lagu dhegan yahay ee laga reebay liiska baarlamaanka cusub kuwaas oo lagu eedeynayo inay dembiyo galeen sheekh shariif ayaa sheegay inay cawaaqib xumo ay dhalin karto in qof aan maxkamadii aanay dembi ku helin in laga reebo baarlamaanka cusub wararaan la xaqiijinin ayaa sheegaya in sheekh shariif iyo mahiiga ay isla garteen in xubnaha lagu dhegan yahay qaarkood loo ogolaado inay baarlamaanka ka mid noqdaan maxamed colaad ayaa warbixin kooban nooga diyaariyey inkastoo soomaaliya ay yeelatay baarlaman rasmi ah oo la dhaariyey xubno laba boqol ka badan haddana waxaa hareer socda muran ka taagan dhammaystirka liiska xubnaha baarlamanka xildhibaano ku dhow ilaa iyo konton ayaa weli ka maqan liiskan baarlamaanka si loo helo laba boqol iyo shan iyo toddobaatanka xubnood ee baarlamanka muranka ayaa ahaa mid ka dhexeeyey odayaasha dhaqanka beelaha soomaaliyeed iyo guddiga farsamada ee xulista baarlamaanka waxaa odayaasha qaarkood ay ka biyadiideen inay soo beddelaan xubno dib loogu celiyey oo la sheegay inay soo buuxin waayeen shuruudihii looga baahnaa madaxweynaha dowladda kumeel gaarka shariif sheekh axmed ayaa waxay aragti wadaagaan odayaasha dhaqanka ee xubnaha dib loogu celiyey waxayna odayaasha iyo madaxweynaha aaminsan yihiin in ciidna aan looga hor istaagi karin xaqa ay u leedahay inay soo gasho baarlamaanka iyadoo lagu eedaynayo dembiye aanay maxkamadi ku xukumin dhowaan mar ay shir jaraa'id ku qabteen magaalada muqdisho si wadajira ergeyga gaarka ee qaramada midoobay agustiin mahiga iyo madaxweynaha soomaaliya waxay sheegeen in odayaasha ay awood u leeyihiin soo xulista baarlamaanka oo ay tahay in la tixgeliyo islamarkaana aan cid gaara laga hor joogsan ka mid noqoshada baarlamanka si xal looga gaaro arrintaas waxaa maanta mar kale muqdisho kulamo ku yeeshay madaxweyne shariif iyo ambasador mahiga kulankooda kadib ayaa shir jaraa'id oo ay wada qabteen madaxweynaha waxa uu u muuqday mid weli uusan mowqifkiisa wax iska beddelin waxaana uu sheegay in cid gaara laga reebo baarlamaanka inay wax u dhimayso mustaqbalka iyo dib u heshiisiinta soomaaliya mana jiraan dad xukuman in dad la yidhahdaa dembiilayaana waxay u baahanaysaa in waxayna wax yeelaysaa in xiliyadanoo kale waxyaaba noocaas la dhex galo nabadii iyo doonidii dadka iyo dadku waxay kasoo gudbeen in dib loogu celiyo waxay kale wax yeelaysaa proceskiisa iyo heshiis kasta oo suuragala in lala gala dad kale oo kasoo horjeeda dowlad marka arrintaas aragtidaas waa inay meesha ka baxdaa waa inaan mataqaanaa isha ku haynaa marka nabadda ikartuulida shacabka soomaaliya xiisa jirta in nabada loogu gudbo marxalada ayadoon qof iyo guruub iyo qolo aan masaasigaran yihin haddii markaas qof uu ku dhaco dembi oo loo helo abcad ama waxyaabo kaloo shuruuda wayeelay waxba kama qabnaan ergeyga gaarka ee qaramada midoobay agustiin mahiiga ayaa inkastoo uu horay aragti ahaan la qabay madaxweynaha marka la eego muranka xubnaha dib loogu celiyey odayaasha dhaqanka haddana shirkii jaraa'id ee maanta ay wada qabteen madaxweynaha ma uusan soo hadal qaadin in aragtidiisa wax iska beddeleen iyo in kale waxa uu sheegay in soomaaliya ay yeelatay baarlaman cusub oo leh tiro ku filan inuu shaqeeyo islamarkaana lagu guulaystay in laga baxo xilligii kumeel gaarka ahaa waxa keliya ee uu soo hadal qaaday mahiiga ayaa ahayd inuu jiray muran ku saabsanaa arrinta xubnaha ka maqan baarlamanka ma uusan sheegin in laga heshiiyey iyo in kale waxse uu sheegay inuu kulamo la qaatay odayaasha iyo guddiga farsamada uuna filayo in lasoo dhammaystiro xubnaha baarlamanka maanta waxaan la kulmay guddiga farsamada ee soo xulista baarlamaanka ayuu yidhi shalayna waxaan la kulmay odayaasha dhaqanka waxaana doonayaa inaan la kulmo iyagoo wada jira si xal looga gaaro dhammaystirka xubnaha ka maqan baarlamaanka laakiin waxaan ku faraxsanahay buu yidhi in markii aan la kulmay si gooni gooni ah dhinacyada ay ii ballan qaadeen inay soo dhammaystiri doonaan liiska xubnaha baarlamaanka caawa ama beri aroortii haddaba maxaa sii murjiyey muranka la xidhiira xubnaha baarlamaanka ka maqan waxaan su-aashaasi weydiiyey xasan xundubey oo madax ka ah urur la yidhaahdo somaali new forum oo ka shaqeeya wacyigelinta arrimaha bulshada iyo siyaasadda waxaan isleeyahay aniga ragga madaxda ah ee saxiixayaasha ah ee wax ka dhexeeyeen shalay ayaa waxaan u arkaa in qaabka karateriyada wax lagu soo xulayo iyo qaabka wax loo dhigayo inay isku diidan yihiin oo sida aad ka warqabto shirkii nairobi ka dhacay waa tii laysku qabsaday criteria qaabka criteria-da wax loosoo xuli doono ayaa shirkaas u sababahay in waati uu kasoo baxay sheekh shariif oo shirkaas kasoo baxay marka caradii meeshaa ka timida iyo kala duwanaantii ayaa halkana la yimid marka waxa waaye ragna waxa ay ku dhegan yihiin oo ay leeyihiin waa in la fuliyaa waxyaabihii lagu heshiiye oo criteria-da inuuna qofku dembi gelin inuun qofku aan lagu aan lagu haysan dagaal ogay waxa loo yaqaano qaarna waxay leeyihiin ma jirtee dadkaasi waxa waaye waa la wax lagu eedeeyo cad ma jiraan waa in la fuliyaa marka waa muran saxiixayaasha dhexdooda ka jiray oo yimiday oo ka yimiday iskhilaafyo hore oo mararka qaarna lug ku leh qaabka degaan degaan ku dhisan aan dhihi karno qaab degaan ku dhisan oo oo ka dhexeeya dhaqan beelaha ka dhexeeya dhexdooda waxyaaba ay kala jijiid ka dhexeeya iyo hogaanka oo asaguna inta badan beelaha lug ku leh marka khilaafkan khilaaf soo jiitamayo ahaa halkan uu soo gaaray wayna adag tahay oo ragga ku adkeysanaya in raggan la sii daaya iyo ragga dhahaya kriteerida waa in la gudbiyaa aaday u adag tahay beesha beesha caalamkuna waxay u muuqataa inay u arkaan guddiga farsamada kriteeriyooyinka uu keenay iyo dadka la diidan yahay inay yihiin dad haddii maanta lagu daro dib u dhac ku keenaya geedi socodka nabadda ama dib u dhac ku keenaya isbeddelka la doonaya in la higsado ee la mustaqbalka la rajeynayo qaar ka mida dadka odorosa siyaasadda soomaaliya ayaa qaba in xubnaha baarlamanka cusub ay ku jiraan dad taya iyo aqoon leh oo wax ka bedeli kara xaaladda soomaaliya ay ku jirtay kow iyo labaatankii sannadood ee lasoo dhaafay baarlamankii kan ka horreeyey ayaa waxaa lagu xusuustaa xilliga doorashada iyo isxulufaysiga siyaasadeed hadalhaynta laaluush qaadasho iyo kala iibsiga codadka waxaase marag furka tayada baarlamankan cusub ay ku xidhnaan doontaa hadba sida ay u maareeyaan doorashada guddoonka baarlamanka iyo madaxweynaha warbixintii uu maxamed colaada washington jooga nooga diyaariyey madaxweynaha soomaaliya shariif sheekh axmed iyo ergeyga gaarka ee qaramada midoobey ee soomaaliya agostiin mahiiga oo mar kale maanta yeeshay kulan ay uga doodayeen waxa laga yeelayo xubnaha weli lagu dhegan yahay ee laga reebay liiska baarlamaanka ee lagu eedeynayo in ay dembiilayaal yihiin